ahaantii fatahaado way dhaceen waxayna soo bilowdeen lixdii bisha afraad waxayna ku bilowdeen horseed hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa waxyeelo gaaray saddex iyo labaatan tuulo oo kala duwan hase yeeshee buqda maandheere ama fatahaada maandheere iyo bayaxaaw ayaa aada noogu daran oo aan la daalaan dhacoynaa aan kuwa kala dhaafin anagoo kasoo baxnay wakti xasaasi ah ama ku jirnay dhibaato maxaanku rahto oon iyo biyo la-aan iyo abaaro ku dhex jirnay ayaa haddana biyihii waktigii oo laga faa'iidaysan lahaa maxaa la dhihi jiray xiligii guga ayaa maxaa la dhihi jiray ay bilaabatay si kastoo ay noqoto ilaahay wuxuu keenay nimca waaye inaan ku xamdina waaye iskaashi dhex maray shacabka reer jowhar maamulka qeybahooda kala duwan ee uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guud aawe xuseen ayaa waxay suura gelisay in labaatan iyo saddexda meesha ay ka tahay maanta sideed iyo toban aan ku guulaysano waa gartay marka saddex iyo labaatankaasi inta aada xirteen iyo inta haddaba socotaba biyaha fatahaadaha saameyn intee la eg ayay u geysteen dadka iyo beerahaba wallahi run ahaantii naf horta laguma waaynin laakiin hantiyaa lagu waayey oo maxaa yeelay waxaa magaciisi ad taqaanaa jowhar khudaarta ka baxdo iyo badalka ka baxo gaar ahaan sisinta iyo khudaarta oo aada ugu baaba-ay beeraha qaarkoodna iyagoo maxaanku rahto la falaayo ay magaciisi ay go-een sidaa daraaddeeda anigoo ku hadlaayo weliba magaca labada dariskii la ah ee degmooyinka balcad iyo maadaay iyagu laftirkooda saameyn weyn ayay ku yeelatay tan joorna saddex iyo labaatankaas waaye hase yeeshee buqda maandheere waxay toos u saamaysay laba iyo toban tuulo oo iidanka banaan tahay buqdaas maandheere ayaa la sheegay inay tahay tan ugu daran haddana waxaa sheegaysaa in ay tuulooyin saameeyeen marka ma tagteen buqda iyo weliba tuulooyinka ay saameeyeen haddii aad tagteenna maxaa ku aragteen aad iyo aad waa tagnay tagitaankeenana ma aheen midda laysku masibiro oo dadka ay bulshada ay u yaqaaniin waa la isku masibiri iguma sibir miyaa annaga iskuma sibirkeena waxa waaye mas-uuliyaddaana farayso inaan meelaha oo dhibaatooyinka ka jiraan inaan booqano magaciisii sidaa wax loogu qabo lahay aan samayno ama aan u kuurgalno mas-uuliyaddaana farayso sidaa daraaddeeda waa tagnay waana soo aragnay waxaa aada u baaba-ay weliba sidaan kuu sheegay sisin oo tubnayd waxaa laga baxayey xilligii magaciisii isheeg jiilaalka waxaa loo gudbaayey xiligii guga sidaas ayayna ku wada saamaysay dhulalkaas oo dhan waa soo marnay waxaan umaleynaa barta bulshada ayaa maxaanku rahto aad ka arki kartaan qaabka aan wax u qabaneyni ama aan u arkeyni ama meelaha wax gaareen hase yeeshee waxaan ilaahay kasta rajeyneynaa in aafadaas nimcadeedana siiyo insha allah marka haddii aanan weli la xirin buqdaasi oo caan ku ah in ay goyso waddada isku xirta jowhar iyo muqdisho maxaa ka dhalan kara maxaase idinkaga qorshaysan inaad wax ka qabataan indhaha ma laga fiirsanayo maalin kasta waxaa laga qabtooyaa maanta laftirkeeda waxaan umaleynaa inay soo gabagaboobi doonto